didaalkii aan ka shaqaynaynay ee magaalada gaalkacyo aan kaga shaqaynaynay iyo horumarkii runtii aan aada u riixaynay inaan banaanka u saarno ujeedka safarka wuxuu ahaa cazumaad baan ka helnay u-anka waxaan shir uga qayb galnay toban beri soconayay new york ujeedkeena labaad waa midka halkaan kusoo gaarnay oo ahaa inaan jaaliyadda soomaaliyeed iyo meeyarada saaxiibadeena runtii aan maaragtay shaqo wadaagta nahay marka loo eego dhanka systemka dawliga aan la kulanno ujeedka safarkana wuxuu ahaa dhammaantiis marka inaan u qareenno deegaankii oo dhan walba ugu qareenno oo laga horumarin karo wa gartay waxaad sheegtay inaad new york casuumaad ka hesheen waxyaabaha marka hal iyo laba hadda ad iiga sheegto sida goonida ah laydii casuumay ama aad ka faa'iidaysanayseen maxay ahayn
runtii waxaan ka faa'iidaysanaynay shirkaas muhiimadda looga hadlaya wuxuu ahaa waaxda u-anka oo qaybtaa dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada marka qaybtaasaan focuska anaguna ku haynay marka fursadaasaan ka faaidaysanay aynoola suura gasha inaan runtii qayb ka noqono kana faa'idaysano
wa garta gobolka minnesota dabcan waxaad xustay in aad la kulantay meeyaro kala gedisan oo magaalooyinka minneapolis iyo st paul ay ku jiraan iyo weliba magaalooyin kale ee ku xeeran sidoo kale soomaali fara badan ayaad iyagana is aragteen oo ah madaxda jaaliyadda iyo qaybaheeda kala duwan waxyaabaha adinka muhiimka idii ahaa ee aada doonayseen in aad dadkaasi kala hadashaan aada la kulanteen iyo waxyaabaha idinkaga suura gala runtii meeyaradana waxaa noo ahayd qayb jaaliyaddana qaybba kala hadlaynay meeyarada saaxiibadeena waan la kulannay meeyarka minneapolis st paul ridgefield register iyo runtii madax kale oo sarsare waxaan kala hadlaynay magaalada gaalkacyo oo magaalo taariikhiga ah soomaaliyeed inaan runtii wada shaqayn buuxda ayna dhex marto oo systemka mataanaynta aan runtii maaragtay waxa koowaad noqoto diiradda aan saaraynay danna wixii gaalkacyo ay ka kororsan kadho ee ay kaga dayan kadho horumarka halkaa ka socda iyo wixii maarata lagu beeri karo in lagu beeriyo iyo runtii annaga laftigna cashare ka baranaynay habka nidaamka maamul ay u shaqaynayaan intaba wax weyn baa nooga qabsoomay dhanka jaaliyadda jaaliyadda runtii mar walba waa garab taagnaayeen bulshadooda aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa ee qorshayaal waxaa jira aan rabnay in fundraising loo sameeyo oo aan u aragnay inay magaalada muhiim u tahay sidoo kale taageeradii ay wadeen oo qorshaysan inaan mar kale sii nidaamino iyadoo qorshe ay cayiman leh labada arrimood ba weyneyd ayagana runtii jaaliyaddu aad iyo aad bayna ugu garab istaageen wax badanoo guulan oo laga gaaro wa garta waxaa jirta in magaalada gaalkacyo ay tahay magaalo laba dhinac ah oo laba maamul ay ka shaqeeyaan puntland iyo galmudug laba meeyar leh sideed u wada shaqaysaan dhinaca kale gaalkacyo runtii waxaan u wada shaqaynaa sidii hal meeyar oo kale labadana meeyar labada guddoomiye gobolna sidoo kale marxaladihii kala qaybsanaanta gaalkacyo cashar bay ka qaata oo kasoo gudubta marka labada meeyar waxaan u wada shaqaynaa aas hal meeyar oo kale hal xaafiis baan wada fadhiisanaa ka kalaa wada tagnaa